halkani waa shabakada warbaahinta idaalia news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo
bur afartan kilomitr afartanta kilomitr howlgal adagaku dareere guradii nabaddiid kaali kala dagaali maayo oo masaakiinta dhamaayano bilaan dhamaayano hadareno dhan dilabi laga leebi dilaanata bilaanbada dilowgalanyool doola la dagaali maayo ciidamada federaalka meelahaye waa ee howlgalka jiraan oo oo militariga ee howlgalka jiraan afartan kilomitr degmadan oo dadkan dadkan kuwada oo inagobateenka bahata dadkakaleedba badhamaayahaye waa in la dagaalamo kutarkar lagana meela la meelila kadheega nimankaasa ka soonleer tuulo kasta haata ini seeran ayaa la amray marka arrintaasa ka jiran insha allahu waana wali taawiya degmadan bal ha ku taba doonano meelo kale ninba